halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala soconaysaan v o a somali com waa maalin axad ah bisha may waa kow sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda waa saacadda afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacadeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dhallinyarada iyo kaalintooda waxqorista
barnaamijkan waa madal dhallinyaro ay kulmiso oo ka shaqeeya arrimaha dhiirigelinta iyo horumarinta aadanaha gaar ahaan waxaan xoogga saarnaa curinta sheekooyinka iyo qof qaabku u noqon laha qof maxaan ku dhahaa ibdaac leh creativity leh marka waxyaaba anaga aansan badanoo dhiirigeli waxaa kamid in dadku waxay akhriyaan waxay akhrinayan ay wax badan kasii ogaadaan ciyaarihii qhasiidooyinkii bisha ramadaan ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida afhayeenka golaha wakiilada maraykanka nancy pelosi ayaa axadda maanta ah sheegtay in ay magaalada kiyef kula kulantay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski si ay u dirto fariin ah in maraykanku uu si adag u garab taagan yahay ukrain dagaalkeeda ay ugu jirto xorriyadda wafdigeennu waxa uu u yimid kiyef si aan u dirno fariin cad oo aan cod dheer ku leenahay ameerika si adag ayay u garab taagan tahay ukrain ayay pelosi ku tiri war-saxaafadeed ay soo saartay waxaa safarka ku wehliyey sharci dejiyaal ka mid ah aqalka wakiilada iyadoo safarkan uu daba socday mid ay toddobaadkii hore dalkaasi ku tageen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken iyo xogayaha difaaca lloyd austin pelosi ayaa sheegtay in zeleniski uu u caddeeyey in ukrain ay u baahan tahay kaalmo dheeri ah oo dhinaca ammaanka ah dhaqaalaha iyo gargaarka bani'aadamnimo si wax looga qabto xasuuqa ba-an ee ugu yeertay ee bani'aadamnimo ee loo geystay dadka reer ukrain jimcihii ayay pelosi sheegtay inay rajaynayso in la ansixiyo gargaar dhan soddon iyo saddex bilyan oo xirmo dhaqaale ah taasi oo loogu tala galay ukrain uuna codsaday madaxweynaha maraykanka joe biden hogaamiyaha sare ee afghanistan ayaa markii labaad ee muddo lix sano ah waxa uu axadda maanta ah ka soo muuqday fagaare isagoo u sheegay muslimiinta u dabaaldegaysa maalinta ciidulfidriga ee dalkaasi in taalibaan ay soo hoysay xorriyad iyo ammaan tan iyo sanadkii hore ee ay awoodda dalkaasi la wareegtay xabiibullah akansada ayaa hadlay maalmo un kadib markii qarax weyn uu baabi'iyey masjid ku yaalla caasimadda kaabul waxa uu kumanaan qof oo u dabaaldegayey maanta munaasabadda ciidulfidriga ee dalkaasi kula hadlay masjidka eedgah ee magaalada koonfureed ee kandahaar oo ah xudunta awoodda kooxda islaamiga ah waxaanu ugu hambaliyey waxa uu ugu yeeray guusha xorriyadda ammaanka iyo hanaanka islaamiga ah inkastoo tirada qaraxyadu ay hoos u dhaceen dalka oo dhan tan iyo markii kaabuul ay gacanta u gashay bishii agost ee sanadkii hore kooxda taalibaan weerarada ayaa kor u kacayay labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan tobaneeyo qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weeraradan oo qaarkood ay sheegatay kooxda daacish kuwaasi oo qaarkood lala bartilmaameedsaday xubno ka tirsan bulshada shiicada ah iyo dariiqooyinka suufiyada qarax jimcihii dhacay ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan toban qof hadalka akunzada ayaa ah markii labaad ee uu dadka meel fagaaro ah kula hadlo tan iyo markii uu talada taalibaan la wareegay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii halkaa dhegaystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington duhur wanaagsan mar kale markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa madal kulmisa dhallinyarada oo xoogga lagu saaro soo saarista dhallinyaro hibo leh dhallinyarada madashaasi ka tirsan ayaa sameeya akhriska iyo hibada fikirka waxaana barnaamijkan ka soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow
wanaagsan khiyaarta nala socota kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah toddobaadkan waxaan ku waraysan doonaa maxamed mursal oo ah nin dhallinyaro ah oo hal abuura islamarkaana ka shaqeeya ku dhiirigelinta dhallinyaradu inay la yimaadaan hal abuuro qoraal iyo sidoo kale hal abuuro fikir si noloshooda iyo bulshadaba ay wax uga bedelaan maxamed mursal waxa uu hogaamiye ka yahay xarun la yidhaahdo mursali platform oo dhallinyarada lagu dhiirigeliyo maxamed marka hore soo dhowow waxaan kaaga mahad celinayaa ama aan ku faraxsanaa inaan halkan aan ku sheekaysano bal marka ugu horreysa waxaad iga warantaa mursali platform sida aad ku samaysay iyo waxyaabaha ay sida goonida ah diiradda u saarto si dad fara badanoo dhegaysanaya ay marka hore fahan uga helaan
marka hore cabdicais waa mahadsan tahay aada u mahadsan tahay waqtigaaga iyo iyo fursadda aana siisay magacayga waa maxamed mursal barnaamijkan waxaa la yidhahdaa mursaali platform barnaamijkan waa madal dhallinyaro ay kulmiso oo ka shaqeeya arrimaha dhiirigelinta iyo horumarinta aadanaha gaar ahaan waxaan xoogga saarnaa curinta sheekooyinka iyo qaaf qof qaabku u noqon laha qof maxaan ku dhahaa ibdaaca leh creativity leh marka waxyaaba anaga aan badanoo dhiirigeli waxaa kamid in dadku waxay akhriyaan waxay akhrinayaan wax badan kasii ogaadaan tusaale ahaan qof markuu buug uu soo iibsado inuu buug keliya uu iska soo iibsanin laakiin buugga uu fahmi karo qoraaga waxa ula jeedo jildiga kore waxa ula jeedo sawiradu isticmaalayo toonkuu isticmaalayo marka waxaa marka xoog saaran qofka inuu creativity u lahaado wax walba soo dhigo uu garan karo aan badanaa xoog saarnaa waan dhiirigelinaa waxyaaba kale aan qabn dhalinyarada waxaa kalen ka caawinaa inay wax akhriyaan koorsooyin oo curinta sheekooyinka ay qaataan koorsooyin oo creativity-ga ay qaataan ee qaabka wax loo akhriyo sidoo kale arrimaha aan qabn waxaa kamid barnamij dal ambitox barnaamijkan waxaa barnaamij dhalinyarada u ogolaanaya inay hadlaan tusaale ahaan dad badan ayaa jiro aan hadli karin rabaa inay bartaan babal speakingka ama fagaarka hadalka rabaan inay fariin gudbiyaan laakiin aan helin mimbarka ay ku heli lahaayeen so marka waxaan u diyaarinay barnaamij dayarada ambitox oo qofka gabar iyo wiilba yani hal qof ma galaayo gabar iyo wiilba way galayaan yani waxaa waay in beform waaye wiil iyo gabar wiil iyo gabar loo gala alxamdulilah wuuna shaqeeya oo dhalinyarada badana mawduuc ay xiiseeyaan qofka mawduuc active uu ku yahay oo tajaarib uu ku leeyahay oo experience uu ku haysto uu ka haysto ayuu ka hadlaa waxyaaba aan qaban waxaa kamid aada u muhiimsan waxaa laha creativity-ga challenge camal ku sameynaa ama qofka taxadiya jiro uu gelayo qofka sidoo kale akhrin tartanka akhriska tartanka curinta sheekooyinka waxyaaba cusub badana aan kusoo dira waxaa kamid a xeer hataa dhalinyarada aan barina qofka ugu wanaagsan ay la saaxiibi karaan waxaan keenay barnaamij la yirahdo friendship challenge oo qof uu ku baranayo saaxiibkiisa saxda ah waxaa la yidhaahdaa yani qof walba saaxiib lama dhihi karo qof walba aan naqaan saaxiib ma dhihi karno marka lagumana qiyaaso ama lagumana cabiro saaxiibtinimada inta muddo ee la isyaqaano ee waxaa lagu cabiraa inta mowqif ee la isyaqaano so marka dhalinyar waxaan ka caawinaa qaabkay u juusgareyn ama u dooran lahaayeen saaxiibka dhabka ah qaabka u maarin lahayen saaxiibtinimada iyo qaabka jacayl iyo is-aqbalaad iyo in ceebaa la isku aqbala dhalinyarada ay ka wada dhici lahayd waa gartay waan u imaan doonaa waxyaabahaas aad qabateen oo aadka u fara badan oo dhallinyarada iyo nolosha la xiriira iyo weliba halabuurka laakiin waxaan rabaa bal taa hadii dadka shaqada uga filnaatay iyo waxaad qabataan maxamed mursal waa nin dhallinyaro ah oo arrimahaas isku howlay haddana aan wax dhaqaalaha ka samayn bal maxamed mursal ababkiisii dhallinyaronimada iyo waxyaabahan inay ku dhashaan iyo maxamed halkii uu kusoo koray iyo waxbarashadiisii bal dib aan u milicsano bal si aan u ogaano xaaladan sidaad ku bilowday siday kugu dhalatay
cabdi xasiis waa mahadsan tahay horta waxaa maxamed waa maxamed mursal asalkii waxaan ka imaaday reer kenya ahay dadka dhalinyarada qaxooti wax kusoo bartaa ahay waxyaabaha arrimahan igu dhiirigeliya waxaa ka mid ahaa markaan imaanay ayaa waxaa waayey meel ma arta mimber ama platform oo mansa wax aniga aan rabo oo kusoo gudbin karo barnaamijkan siis waa barnaamij nonprofit organization waaye yani barnaamij lacag laga faa'iidi maahan dabcan haddii la maayo lacag waa laga faa'iidi la waa la samayn karaa laakiin anaga hadafkan waxaan riixay waxaa ka mid a baashan waaye waa wax aniga aan jeclay qabashadooda waaye in afkaartida a gudbiyo in dhalinyarada ra'y isweydaarsadaan waxyaaba cajiibka waxaa kamid ah markaan aniga caqabada isamar waxaa kamid ahaa marka xamar imaane waxaa raadinay macalinimo ilaa shan iyo toban iskuul camal la cv geystay dhammaan waa iga aqbalay sababta waxaa ma i aqaani ama yani waxaan garan waayey yani waxaan heli waayay silsala isku kan xigta marka barnaamijkan waxyaabaha cajiibka waxaa kamid aan ka faa-idnay anaga iriix waxaa kamid in maalin kasto iyo taxadi kasto iyo barnaamij kasto aan qabanayo aan ku baranayo kow labo saddex afar shan qof oo cusub weliga aan arkin aan ku bartaa marka waa barnaamij yani alxamdulilah aadna dhalinyaro dhiirigeli ay soo dhaweeyeen wax hore loo arkin markii ugu horeysay adiga hataa waad ogeed markii ugu horeysay aan qabana xamar ay ka dhacdaan soomaaliya guud ahaanba tartanka akhriska lagu qabtay ahayd alxamdulilah waa barnaamij inta badan gabdhaha u badan yihiin oo gabdhaha aad u xiisayaan oo inta badan guuleystayaasha gabdho waaye marka barnaamij waxaa waye dhalinyarada aad usoo dhaweeyeen oo yacni qof dhiirigelinayo hor u soconayo maxaan ku dhahaa maalin kasta qof cusub u baranayo dhalinyarada isjeclaanayaan jacayl lagu baranayo alxamdulilah alxamdulilah marka waxaa baashan riixay wax aan jecelna waa qabashadooda waa gartay waxaan aniga joogay barnaamij aad dhalinyarada ku dhegayseen sawirro inta loo keeno qof kasta sawirkan ha fiiriyo kadibna sheekaha ku qoro qofka in sawir uu arko had kadibna uu ka sheekeeyo qoraal dheer uu ka sameeyo oo halabuur noocaasu la yimaado maskaxda la furfuro bal taas iiga sheekaysay ku timid qudheeda inaad sidaa u fakertaan
sax waa garta ari cajiib waaye hadda kor waxaa arkay yani badanaa afkaartan waxay ku dhashaa aniga aan qabto wax mar aan soo arkay ama ana ogaaday ama aan la kulmay aan kadib sii faafiya beriyaha iskuulka aan ingiji waxaa arki jirnay markaan setboga ama novelada aan baranayno waxaa xusta macallinka wuxuu nagu mashquulin jiray afka hore inaan baro inaan daraasad ku sameyno yani qoraaga muxuu u isticmaalay sawir noocan muxuu kalarkan u isticmaalay muxuu noocan yani wuu nagu mashquulin jiray marka xamar maxaa dhalinyarada buug iska iibsadan yani qof markuu buug laba qeyb buugdad dhalinyarada laba qeyb ama laba qaab ay buug u iibsadaan kow inay qoraaga yaqaanaan ama laba in mawduuc uu soo jii soo jii yani uu soo ay jeclaysteen waana waxaa la dhahaa qofki yani badan dadka buug buugta laguma iibsado jildigooda marka waxaa jirto mar dhalinyaro aan wada fariisanaya jirto barnaamij markii ugu hoose aan daafurin sawiraan soo qabanay sawir waxaa xusta adiga hata waa joogta aan maalin fiirinayna iyo ah xustaa sawirka marka mawduucan ka saari rabnay in dhalinyar ana marka sawirka ay arkaan sawirka ay sawir ahaan u qaadanin laakiin ay ka fiiriyaan yani mawduucu sawirka micnaha sawirka wax uu gudbinayo ahmiyadda uu gudbinayo uu gudbinayo in dhalinyarada ay fiiriyaan sawir yar waxaa hoose dhalinyaro maalin ay ka sameeyaan labaatan iyo shan mawduuc oo kala duwan marka anagii dad iga aqoon badan oo fariisana saddex mawduucan ka helnay marka meesha waxaa ku jirta in dhalinyarada corinta sheekooyinka iyo qaab yani xitaa qaabka aflaamta loo filimada loo sameeyo camal qaabka riwaayadooyinka loo sameeyo camal qaab maxaan ku dhahaa barnaamij loo loo dejiyo camal naqshad loo sameeyo camal marka waxay ka dhalanaysaa sawir inaad akhriso ama xikaayatu suura behind the story inaad sii fiiriyo sawirkan qofku muxuu u isticmaalay kalarkan muxuu u isticmaalay emoji noocan muxuu inuu dhankaas ka fiiriyo marka waxaa ku jirto qaab ah in dhalinyarada ay isku furfurayso maankooda ay aqliga furfurmaayo xitaa qof marketinka rabaata uu sii baranaayo wuxuu u isticmaali lahaa kala noocu isticmaali lahaa camal qofka maxaan ku dhahaa uu yahay hadduu hadal jeedi camal uu yahay ama presentation uu sameynaya waxan kala noocu isticmaali wax noocu isticmaali lahaa marka qayb weyn ay ka qaadanaysaa in qofka curitaankiisa iyo creativitigiisa kor u kaco hadduu rabo inuu qoraa u noqdo hadduu rabo inuu noqdo qof novelista u noqdo kor u qaadaysaa waxaadii tiri barnaamijyadan waxaan aad u jeclaa leedahay gabdhaha ama jaamacada ha dhigtan ama jaamacada ha ka soo baxaan ama markaa dugsiyada sareba aqoontii waxbarashadeed heerka sare dugsiyada ha joogaan maxaa gabdhahu ay u doorbidanayaan si ka duwan dhallinyarada ragga ah in ay sheekooyinkan jeclaadaan sababta maxay tahay isleedahay
aad aas waa mahadsan tahay ilaa hadda barnaamijta aan qabana badan yihiin laakiin barnaamij intaan qabanay jallenji aan qabanay oo abaalmarin ku bixinay lacag ha noqoto ama bilad ha noqoto inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa ku guulisa gabar gabdhaha waa dad aad u firfircoon way aad u firfircoon yihiin dabcan wayna xiiseen waxay u samaysan yihiin inay jallenji ka qayb galaan xaqiiqatan waa arkay tirada ugu badan oo soo barnaamij soo ablay garanayso gabar waaye inta ku guulaysa bilad qaadanaysa ama lacag caadi qaadanaysa gabar le waaye adiga hataa gabar xawse waa joogta waa aragtay marka gabdhaha waxaa waye dad active waaye waxyaabaa is leeyahay way u jecelyihin waxaa ka mid ah in gabdhaha qaab maarta ayaga shakhsiyadooda ay u samaysan tahay inay taxadi galaan camal u samaysan yihiin inay xiiseynayaan afkaarta cusub yani aniga shakhsiyan waxaa qof xiiseeya wax cusub yani wax hore u arkay badan ma xiiseeya afkaar cusub culin cusub sheeko cusub wax cusub barnaamij cusub mar walba wax hore aan loo maql marka ayagana waxaa yihin dadka kusii tartamaayo haminaya inay ku guulaysaan fikir cusub dad aad u fursad badan waa gabdhaha way dhiirigelisan yihiin oo dad yani way xamaasad badan yihiin mana ahan oo wiilasha camal ma ahan oo kama dhigan inaan wiil yani wax ka sheegay lakin waxay ka dhigan tahay yani gabdhaha way
waa gartay dhinaca kale waayadii ugu dambeysay dhalinyaro fara badanaa wax qoraysay kuwo fara badanaa hal abuurra keenayay adduunyadii waxay noqotay tuulo qura oo digitaalkii iyo internetka ayaa isku soo dhaweynaya bal xadda iga warantaa sidee dhalinyarada wax u akhriyaan barnaamijkan mursaal platformna sidee dhalinyarada akhrisku aad ku dhiirigelinaysaan ay u xiiseynayaan bal soomaalidii akhriska wax nooga sheeg maanta
alxamdulilah horta soomaalida wax bay akhrisaa waayo mar la dhihi jira dadka waxma akhrin lakin wax waa akhrin alxamdulilah barnaamijkeena masaali platform markii lasoo koobo waxaa waaye horumarin joogto ah dhanka akhriska waaye waxaan sameynaa jalenji jalenjiga isbuuc ama ada two weeks laba isbuuc soconayo qofka wuxuu ku akhrinayaa shan buug asagoo ka qoraya buug review ka qoraya warbixin ka qoraya asagoo samary ka diyaara soo koobaya yani aniga ma aan jalenj akhrisala gala khalaas maan yani qofka markuu jalenj uu galayo waxaa la siiyaa one week ama two weeks la siinaa uu ku akhriyo shan buug ama lix buug ama inta yani taxadiga la iskara inuu akhriyo uu soo akhriyaa kadib markuu soo akhriyo uu soo koobaa markuu koobo koobitaan iskuma eko wuxuu kasii sameeyaa review reviewgana wuu ka duwan yahay koobitaanka qof wuxuu ka bixin araadis ka dhiibanaya wuu xidigsiinaya rating ku sameyna wax badana ka sameyna alxamdulilah aada wax loo akhriyaa laakiin waxaa nagu yar inaan ka dhabayno yani wax aan buugta aan ka fa inaan nolosha caada ku darno waa tahay waa tahay waxaa tiri book review iyo samaryga way kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin bal dadka si arrintan ay usii fahmaan sii gudagal samaryguna muxuu yahay book reviewguna muxuu yahay cadisat waxaa muhiima marka buug la akrinaayo inaan buuga aan akrinin aanan iska akrin waxaan dhigi karaa xitaa an waxaa aaminsan novelada ama sheekafanaadyada waxaa ku jirto waxyaaba cajiib muhiima ku jiro buug waxaa arkaysa novel adduunka waxaa arkaysa buug novel ah oo la iibina intaasoo malaayiin oo koobis la gadaa arkaysaa marka waxay ku kala duwan yihiin samary waxaa waaye qoraagan waxa uu sheegay ayaan ku aqbalay waan soo koobaya yani buugga dodkama keenayo waxaa qoray bisan cutub kas cutub waa soo kooba cutub xiga cutub xiga waa soo wada koobi reviewna waxaa waaye buugga waan soo koobi fikirkayaan ka dhiibanayaa waxyaaba aniga iga cadabgeliyey waxyaaba aniga buuga ku diidaayo buug yuu ku haboon yahay buuggan silsilad noocaan ku dari karaa iyo buuggan imsa rating yani intaa haddii aan miisaan buuggan miisaanka waxay dhahaan rating waa shan xidig inta xidig aan siin karo waa imsa haddii hal xidig aasa buuga eber waaye haddii laba aasa buug waxaa yani waa iska akrin kara camal waaye haddii saddex aasa buuga neutral oo dhexaad uu fiican yahay yani wuxuu ku fiican wuxuna ku xun yahay haddii afar xidig aasiisana buug waxaa waaye wuu fiican yahay laakiin waxaa jirta meelo yar oo sixta yani sixta u baahan haddii shan xidig la siina buug waxaa completely it's good and fine waaye marka samary waxaa waaye qoraaga waxa uu sheeg ku aqbalayaa wax walbaan soo koobaya reviewna waxaa fikirkaya ku darsanaya wuxuu ku fiicanyaan sheegaya wuxuu ku xuyaan sheegaya waa isku dara qiimeyntaadii baa halkan ku jirtay aragtidaadii public speakingka oo kale marka laga hadlayo ama fagaaro ka hadalka sidee dhallinyarada soomaalida maanta ugu baahan yihiin waxaa tiri public speaking yaan sameynaa iyadoo ardadii jaamacadihi ay dhigtaan oo presentationna ay sameynayaan dadka ay ka hor hadlayaan oo buugaagtii jaamacadaha ay difaacayaan haddana in fagaara ka hadal la barto maxay soo korinaysaa maanta sidoo kale hadda casiis horta waxaa jirto soomaalideena waxaa isku qada waxa la dhahaayo public speakingka iyo presentationka qof walba an waxaa aaminsana qof walba waa uu yaqaanaa sida loo hadlo yani qof yani garanayna ma lahan public speaking qof walba uu yaqaanaa laakiin inkastoo cabsi ay jiri karto qof walba uu yaqaanaa laakiin waxaa naga waxaa la presentationka waxaa arkaysa dhalinyarada waxay ugu baahan yihiin su-aashaas u dhaceysee dhalinyarada waxay ugu baahan yihiin marka xaflada aan tagno waxaa aragnaa dadkan constellationkooda uu maqan yahay qof mobile fiirinaayo qof saacad fiirinaayo qof maxaan ku dha aan soo jeedin qof warka uu ku soconin qofna waxsi arkin haddii qofka hadlaayo uu maxaan ku dha boqolka boqol wixiis soo diyaarsaday dadka waxa ay qancinayan dadka waxa uu sheega u yaqaano qaabka waxa uu sheega u yaqaano dadka kayfiyada waxay ku maqlayaan uu ka saayo waxway ficnaan lahayd laakiin waxaana ka maqxala presentationka waa u baahanahay sababta waxay tahay waxaa u baahan in afkaarta soo bandhigno maadaama mursali platform uu yahay mimbar qof walba uu ku hadli karo wax hore uu ka sheegi kara haddayba khar yihiin waxaa marka muhiima qofka inuu barto qaabka wax loo gudbin lahaa qaabka loo hadlo anaga qof ma barno bal speakingka waan dhahna lakin waxaa waay presentation saasaan dhahnaa alay u haboon kaas kaas waaye leana qof walba u yaqaana qaabka hadda waxaa arkaysa koorsooyin baa la bixinaya loo barto bubble speaking yes yes yes but still weli waxaan dareemayna inuu gahab jiro oo dhalinyarada markay hadlayan wax way ka khaldan yihiin oo qofku boqolka boqol u hadlaynin yani warkiis oo ku caajisaysid marka meelaa camal aad joogto adiro aad dareemaysid bood caajcaash aad dareemaysid yani marka babal speaker waxaa muhiim yahay dadka waxa loo jeesay u maqlaan dadka inay yani soo jeedo ayaga ay soo jeedaan warkale ay dhegeysanaan camal ay muhiim u tahay waa dadka inaad xamaasad geliso si ay kuu dhegaystaan wax macnala aad sheegto gudhiisa dhalinyaradu siday u xiiseynayaan taasi in la sameeyo oo public speakingkaasi la barto oo markaad tirahdo qof public speakingkiya halkan la baranaya ama tababaraa jira ama iyadiia taxadi ama laysku challenge garaynayaayoo kale sidee taasi dhalinyaradii qudheeda maxamedow ay u xiise gelisaa
cabdicasiis intaa arkay inta koors la bixiyo oo la xariib person developmentiga la xiriirto waxa ugu badan la qaata waxaa public speaking waaye dhallinyaradii yani si waxa u samaysannahay soomaalida si waxay u samaysan yihiin intaa arkay yani dad waxay dad hadalka jecel marka waa hadal jecelnahay marka yani waxaa waa maadada keliya ama coors keliya aad loo xiisay ka mid taha oo qof markuu barnamaan waa arkaysa lacag ku bixinayo waa ablay garaynayo marka alxamdulillah dhalinyarada aada usoo dhaweynayaan keliya waxaan tale ah usoo jeedin lahaa dadka bixinaya oo speakinga dhalinyarada inay baraan qaabka loo kasbado audienciga qaabka loo kasbado jamhuurta ku dhegeysanaysa qaab loo kasban lahaa inay bartaan waa qof walba koorso qof walba u barto waaye laakiin stiil gaaba jiro waxaa naga maqan dadka waxa loo sheegaa ma xamaasgelin karno yani dadka fikrin kamana dhicin karno waxaa naga maqan yani qaabka waxa loo sheega naga maqan waxyaaba cajiib waxaa ka mid ah qofka inuu afkaar fiican jeedinayo maxaan ku dhahaa mawduuc diin iyo khayr iyo wanaagsan sheegayo at the same time waa arkaysa dadka dhalinyarada aan ka fara celinayn camal aan ka fara celinayn ay jirto liidnaan
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed adna sidoo kale aad aad umahadsantahay aada umahadsan kuran thank you akhyaarteennala socotaay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe waxaan idin leynahay nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow oo nala soo codsiinayey barnaamijkaasi hibada iyo haal abuurka dhegeystayaal daqiiqadaha idaacadda nooga haray bal mar kale aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu doorka roon afhayeenka golaha wakiilada maraykanka nancy pelosi ayaa axadda maanta ah sheegtay in magaalada kiyef ay kula kulantay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski si ay u dirto fariin ah in maraykanku uu si adag u garab taagan yahay ukrain dagaalkeeda ay ugu jirto xorriyadda wafdigeenna waxa u yimid kiyef si aan u dirno fariin cad oo aan cod dheer ku leenahay amerika si adag ayay u garab taagan tahay ukrain ayay pelosi ku tiri war-saxaafadeed ay soo saartay warkan waxaa safarka ku weheliyey sharci dejiyaal ka mid ah aqalka wakiilada iyadoo safarkanna uu daba socday mid ay toddobaadkii hore dalkaasi ku tageen xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin pelosi ayaa sheegtay in zelenski uu u caddeeyey in ukrain ay u baahan tahay kaalmo dheeri ah oo dhinaca ammaanka ah dhaqaalaha iyo gargaarka bini'aadanimo si wax looga qabto xasuuqa ba-an ee ay ugu yeertay bini'aadanimo ee loo geystay dadka reer ukrain jimcihii ayay belosi sheegtay inay rajaynayso in la ansixiyo gargaar dhan soddon iyo saddex bilyan oo ah xirmo dhaqaale oo loogu talagalay in ukrain loogu caawiyo taasina waxaa codsaday madaxweynaha maraykanka joe biden hogaamiyaha sare ee afghanistan ayaa markii labaad muddo lix sano ah waxa uu axadda maanta ah ka soo muuqday goob fagaare ah isagoo u sheegay muslimiinta u dabaaldegaysa maalinta ciidulfidriga ee dalkaasi in taalibaan ay soo hoysay xorriyad iyo ammaan tan iyo sannadkii hore ee awoodda dalkaasi la wareegtay xabiibullah gunsdaza ayaa waxa uu sheegay ama hadlayay maalmo uun kadib markii qarax weyn uu baabi'iyey masjid ku yaala magaalada caasimadda ah ee kaabul waxa uu kumanaan qof oo u dabaaldegayay maanta munaasabadda ciidulfidriga kula hadlay masjidka iidgah ee magaalada koonfureed ee kandahaar oo ah xudunta awoodda kooxdan islaamiga ah waxaana u hambaliyeeyey waxa uu ugu yeeray guusha xorriyadda iyo ammaanka iyo sidoo kale hanaanka islaamiga ah ee ka hana qaaday dalkaasi inkastoo tirada qaraxyadu ay hoos u dhaceen dalka oo dhan tan iyo markii ay taalibaan xukunka la wareegtay bishii agost ee sanadkii hore weerarada ayaa kor u kacayay labadii toddobaad ee ugu dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan tobaneeyo qof oo rayid ah ayaa la dilay ama lagu dilay weeraradii ugu dambeeyey oo qaarkood ay sheegatay kooxda daacish ee ka howlgasha dalkaasi waxaana intooda badan lagu baartilmaameydsaday muslimiinta shiicada ah iyo sidoo kale kooxaha ama dariiqooyinka suufiyada markana dhegaystayaal waxaynu u beeraynaa dhinaca qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
wax aan cunin raxmaduu ku caayahay allah waa qiibi aan caban allah awalow nebiyo aan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye masi waabihiisaan salaama ashigiisi waa udu waa eebe aan caban awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye asi waa bihiisaan salaama lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag waa maxamed eebihi ونوح إبهيل وموسى إبهيل وعيسى إبهيل ومخلوق إبهيل أولو نبي وسلام أولو نبي جني يا سلام وبإيسان سلاما والنور وحان عمن رحمتك وعاي هي وإبئان عبن وويني أمر كل ويلي حب ذن وويني أندمن waa baari dhigan dhugul waa xaakiin farsamo badan waa kiinii dhammaystiran waa weynee amar kulul waa yeelee xoog badan waa weynee aan dhiman
sidaasi waxay gebagaba u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo inala socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan mubaarak
dhulka keligii bay iska le iyo waxaa dhexdooda xabashada addoomaha codsiyada makhluuqana love.